iskuduwaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka hirshabeelle ee u qaabilsan gobolka hiiraan xaawo axmed maxamed ayaa sheegtay in xilligan dhibaatooyin dhinac walba ah ay haysato dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha barkacyaasha ee magaalada beledweyne waxayna tilmaamtay inay wado qorshe lagu gargaarayo dadkaasi oo ay ka taageerayaan hay-adaha samafalka bixiya ilaa maanta shirkaas janaaid waxaa ugu talagal inaan uga hadlo baahiyaha ka jira barakacyaasha ku nool gobolka hiiraan waxaa ka mida baahiyaha haysto dadka baahiyaha waxay u qaybsameen saddex qaybood kuwa waa barakacyaal oo waa dad awal barakac ku yimid hadday refugi yihiin hadday a d b yihiin waa barakac kuwaas oo barakaca ma haystaan wax ilaahay abuurtay oo nolol ah ama intii bilaadan qof bilaadan uu ku noolaan lahaa ma haystaan hadday tahay caafimaad hadday tahay cunto hadday tahay guryo hadday tahay waxbarasho intaba ma haystaan waxaa kusoo siyaaday oo haddana barakac labaad keenay dadkii beerihii ayaxa u kasoo dhameeyey oo beero ma jiraan abaaraa jirto beerihii ayaxa caleenta iyo wixii ka dhameeya beer ma jirto sidoo kale abaaraa jirto iyo dagaallo sokeeyo oo xoolihii iyo dadkii waa kasoo dhammaadeen ayagana intaba waxay iskugu yimideen magaalada beledweyne waana wax wada haysto dhammaan ama hirshabeelle deegaanada hirshabeelle khaasatan gobolka hiiraan dhinaca kale iskuduwaha wasaaradda gargaarka ee gobolka hiiraan ayaa ganacsatada iyo hay-adaha ugu baaqday in il gaar ah lagu soo eego baahiyaha haysta dadka barakacyaasha cuntaysan haysanin wax daryeela ay haystaan ma jirto walahi noloshooda aaday u hooseysaa syria because qofka af soomaali ku hadlayo wuxuu ku dagaa uu ku kor noolaana qof af soomaali ku hadlayo kale laakiin qof af soomaali aanu ku hadlaynin oo ehel intaysan uga soo horeynin oo masaajidada derbiyadooda jiifo oo daryeel aan haysanin oo inta lambarkiisa baakad looga dhigo saas u taagayo oo shilin soomaaliya soomaaliya laga isticmaali jira laba kun saddex kuna la sii jira aan shilin soomaali aysan jirin wixii taleefon ay wada noqdeen qofkii xitaa wax siin lahaa wuxuu ka wahsanaa inta uu u tuuraayo uu ka wahsanaa marka kuwaas noloshooda waa nolol aad u hooseyso waxaan ugu baaqaa dadka ilaahay wuxuu dhiibay in aakhari adduunba ajiray ka helayaan dadkan masaakiinta wax allaale wuxuu ilaahay ugu dhiibay ay ugu soo deeqaan sidoo kale hay-adaha gargaarka waxaan ku farayaa in hay-adaha gargaarka hay-ad gargaara ahay xafiisa iyo furan waa iska fadhiyaa ma aha aqli in ay shaqeeyaan shaqadoodana ay noqoto shaqo muuqato wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wado dadaalo iyo qorshe lagu doonayo in lagu caawiyo dadka danyarta ee ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan